wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan ay isugu yimaadeen halwadeenno ka kala socday wasaaradda jubbaland inta uu kulanku u socday dhammaan ka qaybgalayaasha ayaa fursad loo siiyey inay ka doodaan ajendaha shirka haddaba cabdiraxmaan xasan agaasimaha maamulka iyo maaliyadda shaqaalaha ahna kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta jubbaland ayaa ka warbixiyey ajendaha kulankani loo soo degeeyay inaan kulankan muhiimka aynu maanta soo ilanno oo aan kaga hadlayno soobideegida siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta ee ay diyaarisa wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee dowladgoboleedka jubbaland run ahaantii waxaa farxad weyn u ah wasaaradda qorsheynta inay soo bandhigto siyaasadda iyo hagi lahaa qiimeynta iyo kormeerka mashaariicda ka socda dowlad goboleedka jubbaland oo ay wakiil ooga tahay dowladda jubbaland wasaaradda qorsheynta maadaama ay tahay intribosiga ama meesha laga soo galayo dowladda sidoo kale halkan waxaan saaka u fadhinaa inaan bal waxas ka niraahno siyaasadaas la soo diyaariyey siyaasadani haddii alla idmo waxay noqon doontaa midda haagi doonta dowlad goboleedka jubbaland mashaariicda ay ka fuliyaan hay-adaha ka howlgala dowladda jubbaland haddii ahaan lahaayeen local iyo international waxaan ognahay wadankani inay ka socdaan mashaariicyo fara badan oo ay fulinayaan hay-adaha kala duwan ee taageero guud ahaan soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland sidaa daraadeed waxaan mas-uuliyad iska saarnay anigoo kaashanayno khibradii ee wasaaradda ay lahayd bal inaan diyaarino siyaasad lagu hago ay yeelan doonta dowlad goboleedka jubbaland halkan marka waxaan u badinaa bal inaan validation ku sameyno siyaasaddaasi inaan validate gareyno talabixin idinka dhegaysano talabixintaasi marka ugu dambeyso in laisku soo koobo lagu daro aragtiyihiina sidoo kale sharcigaan saaka halkan aan u fadhino aan baalideed garayn doono wuxuu